hadal uu jeediyey habeenkii xalay ayaa wuxuu uga hadlay dagaalada shabeellada dhexe iyo horumarka ay sameynayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shariif marka hore wuxuu u tacsiyeeyey ciidamada iyo saraakiisha lagu dilay dagaalada saddexdii toddobaad ugu dambeeyey wuxuuna sababaha jabka ciidamada dowladda federaalka ku tilmaamay dagaalkii oo daba dheeraaday ciidankii oo daalay iyo khaladaadka oo aan la sixin dagaal haddii uu yimaado dhimasho iyo dhaawacba waa imaanayaan sida la ogyahayna maanta ciidamada dowladda tirana kuma yara hubna kuma yara laakiin dagaalku haddau dheeraado oo khaladaadka dhacaya aan la saxin ciidankuna waa daalayaan waxaana imaanaya cadowga laftigiisu inuu ka faa'idaysto khalalka ama meelaha dundulaalada inuu ka faa'idaysta imaanaysa marka waxaan aaminsanahay ciidankaas inay waayeen waxay u baahnaayeen oo garab istaag ah inay waayeen ayaan aaminsanahay shariif wuxuu tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay howsheeda wadato lana soo baxday dardar cusub oo ay ku furanayso dhul hor leh dagaalkii waa socdaa waxaana muuqata in ay la yimaadeen qorshooyin cusub oo ay ku wiiqayaan ciidamada kula wareegayaan deegaano cusub oo runtii aada iyo aad aan uga xunnahay wuxuu intaa ku daray inuusan muuqan qorshe lagu hor istaagi karo dhulfurashada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
nasiib darro ma muuqato qorshe ku aadan oo arrintaas hor istaagi kara ma muuqato marka dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay fadhiga ka kacaan mas-uuliyaddooda gutaan maxay ahaato qorshe dhammaystiran horu socodkooda inay la yimaadaan ciidamadu waxay u baahan yihiin dadka dhintayna in laga warqabo kuwa dhaawaca in laga warqabo qalab ayaa gubanaya hubaa la weynaya waxay u baahan yihiin in maxay ahaato bedelkiisi la helo shariif wuxuu si dadban uga jawaabay dhaleecin ay xubno ka tirsan dowladda federaalka usoo jeedeen qabaa-ilka ku nool deegaano ka tirsan shabeellada dhexe oo laga soo dhoweeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ceelbaraf oo kale wuxuu xasan sheekh iyo dowladdiisa u sheegay in qabiil uusan la dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab
marka qabiil algaxiso lama diriiri karo waxaa la diriira waa dowlad marka in ciidanka abaabulkiisa dib loogu laabto la geeyo meelo dib loogu abaabulo waxa tirada badan oo xamar wada jooga oo cid la hadasho la waayey xerooyin loo sameeyo meelaha istraatiijiga la dejiyo taliyaal fiican loo sameeyo maxaan ku irahdaa dib mataqaanaa loogu celiyo goobaha dagaalka ayay u baahan tahay waxaana muuqata inaan dadaal lagu bixinaynin arrimahaas runtii waxaana u aragnaa nasiib darro isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in weliga oo talooyin sii jiray dowladda federaalka laakiin haatan talooyinka uu arkayso kuwa dhib ku ah heer buu yiri ay kasoo horjeesatay talabixintii ammaanka ku saabsaneed ee maraykanka oo sheegaysay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo wada weeraro waaweyn runtii annaga weligeenna talaan ka bixinaynay haddana waa ka bixinaynaa laakiin hadda waxaad ogtihiin talada waa laysku dhibsaday waa laysku dhibsanaa laakiin yaalkeeda haddaad haddaad hadda tala bixisana waa lagu dhibsanaa haddaad aamustana waa lagu dhibsanaa annaga iska daayay dowladihii waaweynaay oo ciidankan dhismihiisa iyo qalabeyntiisa iyo dowladnimada soomaaliya waqtiga ku bixinayay ayaa yacni xogta ay soo gudbinaan iyo talooyinkooda lagu lagu eedeeyey oo mataqaanaa aan aan aan lagu dhowrin marka annaga dee hadda halka warkaas hadalkeenna ma yaallo meeshaas runtii aadaana uga xumanahay xunnahay dowladihii maanta in la guuleysto oo shabaab looga guuleysto aada ugu dadaalahayay talooyinka amniga weligoodna waa soo gudbi jireen haddana waa soo gudbiyeen in la yeelo inaan la yeelin waa wax kale laakiin in lagu eedeeyo arrin fiican ma aha waxaan aaminsan arrintaas waxay u muujinaysaa inaan maxay ahaato la fahamsanayn dowladahaas shariif wuxuu dowladda federaalka ku eedeeyey iyadoo og dardarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana aysan waxqabad la imaan waxaa nasiib daraha runtii iyadoo og iyagoo og in abaabul ay wadaan oo ciidamada xagga xagga ay u kala gudbinayaan inay mataqaanaa ay wax dhaqaaqa sameynin ciidamo u baahan gurmad in loo gurmo waaye kuwa u baahan qalab in la siiyo in qalabka la sii waaye mataqaana marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha keena in uu ciidanka niyadjab ku dhaco ay ku adkaysa waayaan hadalka shariif sheekh axmed ayaa kusoo aadaya iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay muddo kooban dagaal kula wareegtay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe sidoo kalena gobollo kala duwan ka fulisay weeraro ay askar badan ku leysay hub iyo gaadiidna kusoo furatay dardarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay siyaasiyiinta dowladda federaalka qaarkood ku tilmaamayaan mid cabsi badan wadata